go-aanka qaadista shirkadaha ayaa soo dhoweeyey waryaheena magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa tallaabadan waxa ay ka wareysatay cabdicabdikariim sabriya maalin oo ah guddoomiyaha shirkadaha xawilaadaha ee nairobi aada iyo aad waan helnay sharcigaas madaxweynahana aad baan uga mahad celinaynaa iyo dhammaan hay-adaha dawladda arrinkaas ku lug lahay securitod securitga dawladda sharciyadii maryan si dhamaystiran aan uhaysanaa waa tahay marka shaqadii xawaaladaha ma bilowdeen idinku hadda shaqadii xawaaladaha waan bilownay sharciga qeybtiisa hore niman la yidhaahdo securityka wadanka f r c ayaa two three days forma soo gaarsiiyey ka jeemaan ahaan aniga isoo gaarsiiyey warqadan central naga dhine central maanta warqadaas ina soo gaartay marka xawaaladuhu dhammaantood way furan yihiin wayna diyaar waxay u yihiin inay dadkii ay sidii ay ula shaqey jireen ay ula shaqeeyaan waa tahay maadaama shaqadii aada bilowdeen dadka customarka ahaa ee laba bil adeeg xawaaladaha u xayirnaa sidee baad ku wargeliseen inaad shaqadii dib u bilowdeen cabdikariim marin waad mahadsan tahay dadku inta badan adduunka technologigiisa ama teleefonaa lagu wada xiriira ama tviyada marka tviyadana waan ka wargelinayna insha allahu haddo adinku si aadna soo wacdeen waan idiin sheegaynaa xafiisyadii inay furan yihiin aadna iyo aadna waan idiga xiriirka aad nala soo xiriirteen waan idiga mahad celinaynaa si ay dadku arrinkaas ay usii ogaadaan xawaaladuhuna dhammaantood hadda xawaalad lala haday ma jirto xawaalad xirani ma jirto xawaaladihii mataqaanaa saddex iyo tobanka la xiray dhammaantood dawladda kenya way fasaxday shaqadoodiina waxay diyaar u yihiin in ay qabsadaan dadkiina waxay diyaar u yihiin dadkana waxay ogeysiinayaan ay weliba si mataqaana naxariiso ku jirto ay u wargelinayaan in ay xafiisyadii kenya ee xawaaladuhu ay furan yihiin arrinkaas marka waxa weeyaan dadka sidaas aan ula hadlaynaa mariam aan ugu sheegaynaa waa tahay maanta oo shaqadiina ugu horeysa culeyska shaqo ee xawaaladuhu ay dareemayaan nooga waran iyo adeega ilaa hadda aada qabanaysaan qaabku ama dadkii hore lacag u ka xayirnaayeen ama accountmada qaabka bankiga idinku lahay baad ushaqaynaysaan ma dad cusuba maanta ama wax dirsanaya ama ka warhayo ilaa iyo maanta wax loo soo dira aad u adeegeysaan arrinkaas dadkii hore lacag u ka xirneen waa siinayna lacagooda dadkan cusub oo hadda mataqaana ama wax dirsanaya ama wax qaadanaya leh xafiisyadu waa u furan yihiin diyaarna waxay u yihiin waxay diyaar xawaaladuhu u yihiin inay dadkaas ay adeegii u qaban jireen before intaan la xirin diyaar ay u qabanayaan weliba ay gacmo furan kusoo dhaweynayaan culeys kastoo jirane inkastay ramadaan tahay waxaan diyaar unahay xitaa inan ilaah caawa wakti dambaba ha nagu gaartay aan shaqeyno ilaa dadku ay ka ay qancayaan kuwii waxay hore looga xayiray na ay waxooda u qaadanayaan kuwa hadda wax dirsanayana waxooda u dirsanayaan kuwii wax loo soo dirana bisha ramadaan maadaama bil barakeysan lagu jiro kuwii wax loo soo dirana waxooda ay u qaataan waxaan xawaaladahana qoraya ama aan gaarsiinaya inay caawa ay wakti dheeraad ay dadkaas ay shaqada siiyaan fariintaasna hore waanu gaarsiiyey haddana mar labaad waan ku celinaya maryan adigoo mahadsan wa waa tahay ugu dambeynta cabdikariim hay-adaha shaqeynayo weliba dadku ay ku tiirsanaayeen oo lacaga ka shaqeynaya oo muddo laba bil ah la xayre ayaad haydeen maxaad ka barateen xayraada intaa la eg oo waayo aragnimo xagga shaqadii xawaaladaha ah oo weliba aad fariin aad ah oo aada u diraysaa dadkii macaamiishiina ah oo hantida dhigan jiray maaragtay adeegiina oo ku kalsoona oo ku kalsooni gelinaysaan inay waxyaabahan iyo waxyaabo kaloo kasii baqdin badan ba aysa dhici doon maya marian waxaan aad iyo aad anagu xaqiiqatan wixiina soo gaaray waxaan aad iyo aad uga siixunahay wixii dadka gaaray leannahu dad badan oo ama qaarkood ay bukaan yihiin qaarkood waxbarasho ay ku jiraan qaarkood dhibaatooyin kale oo kala duwan ay haystaan ayaan awal aan wax gaarsii jirnay ama wax sii jirnay xawaaladuhu system sharci ah oo sax ah ayay dawladda kenya shuruucuba qaateen dawladda kenya mid waa ahayd dabcan shaqadoo socota inay baarigaano galaan oo ciddii dembi yeelata ama ciddii aan dembi lahayn nooca ay wax u kala saaraan way ahayd ayaduna dawladda hay-adaha dawladda markaa la kulana arrinkaasi way ka garaameen bal obologetna way ka bixiyeen dadkii marka waxaan u sheegaynaa marian xawaaladihii sidaad haddaba hore aan kugu sheegay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinaya xafiisyadii way furan yihiin dadkaasna culays badanaa soo gaaray aada iyo aad aan uga xunnahay anoo ku hadlayo afka xawaaladaha kenya waxaan ka bixinaynaa arrinkaas arrinku talagal naga ah may ahayn dabcan abologes aan ka dhiibaynaa raalligarayn badanaa ka bixinaynaa dawladda kenya abologeskiina siday oo kale dadka siinaynaa arrinkaas dadku aad bay ugu dhibaatoodeen dad badan oo dhibaataysan ayaa aad iyo aad dhib dhib badan ka gaaray arrinkaas isaga ah nasiib wanaag maantay hadda waxa weeyaan waxay diyaar u yihiin inaan dadkiina ay noo yimaadaan ma aan caawino sidaan u caawin jirnay ama aan u wada shaqaysan jirnay aan u wada shaqaysano raalli garaynna aan ka siino wixiina soo gaaray shaqadiina aan u sheegno inay furan tahay diyaar aan u nahay inaan servicekii ama shaqada aan u qaban jirna aan u qabanno maryam
cabdikariim sabriye maalin oo ah guddoomiyaha shirkadaha xawilaadaha ee magaalada nairobi oo maryan maxamuud barre waryahayaga isla nairobi u warramaya ayuu kaasi ahaa